Ururka dhalinyarada degmada Kismaayo ayaa wada olole ay ku caawinayaan carruurta agoonta ah iyaga oo uga faa'iidaysanaya bisha barakeysan ee Ramadaan si carruurtaasi ay u helaan dhar ay ku ciidaan maalinkaasna ay farxadda ugala qayb qaataan carruurta kale ee Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah dhalinyarada hawshan cisiinta ah wada ayaa sheegay in ay ujeedkoodu tahay inay garab istaagaan carruurta agoonta ah si ay markaasi u helaan farxad iyo daryeel inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
baahiyada carruurta ay qabaan sida hooy la-aanta cunto la-aanta waxbarasho la-aanta iyo daryeel caafimaad intaba waxay u baahan yihiin inaan la garab istaagno qof walba ganacsatada een, wasiirada mas-uuliyiinta dowladda iyo dhammaan dowladda qaybaheeda kala duwanba iyo dadka ganacsatada ah waxaan ugu baaqayaa inay nagala qayb qaataan annagoo ah dhalinyarada degmada kismaayo si fulantee ah ee aan waxba faa'iido inoogu jirin laakiin ajar inaan ka helaan rajaynayna insha allah baan ugu shaqaynaynaa annaga wax kale oo hayno waxaa waaye inaan nafteenna iyo waqtigeena inaan u hurno Een, maadaama bil ramadaan ugu jiro weliba tobanka dambe loo sii socdo waxaan rajaynaynaa in arrintaan nagala qayb qaato annagana waxaa waaye me- wax alla wixii tabarteenna waa qabanaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer jubbalandba waxaan ugu baaqaynaa inay barnaamijkan nagala qayb qaataan Ee, ujeeddada laca- ee, loo ama lacag aruurin ha ahaato ama dhar ha ahaato qof walba wuxuu awoodi kara inuu nagu- nagula kaalmeeyo carruurta agoonta ah ee reer jubbaland khaasatan degmada kismaayadd aan ku sugunnahay waxaan halkan usoo istaagay oo nasoo bixiyey waqtigeygii tamarteydaba inaan ka qayb qaato ciisiinta ilmaha agoonta ee maadaynaysa ayna waxba haysanin waxaan ku baraarujinayaa shacabka jubbaland inay ka qayb qaataan waxaan wax ururinayna ilmaha agoonta si ay u ciidaan gudoomiyaha dhalinyarada degmada kismaayo abaadir cabdiraxmaan baashi ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqada ay qabtaan isagoona sheegay in ay markaasi ujeedkoodu tahay caawinta carruurta agoonta ah bulshada soomaaliyeedna ugu baaqay inay kasoo qayb qaataan Een, maalmahan waxaan ku howlanayn inaan qabanno ama aan magaalada usoo dhex marno een, caruurta agoonta ah ee danyarta ee magaalada kismaayo aana haysan waxay ku ciidaan Een, annagoo fikirkaas istusinay horena usoo qaban jirnay maadaama annaga aan haysanno caruurteena ay noo ciidayaan qaraabadeena iyo dadkeena iyo dad laga yaaba inay wax haystaan waxaa laga yaabaa magaalada dad badan oo aanan wax haysanin ay ku ciidaan marka waa qaadan weyne in annagana aan ciidno een, dad naga mid ahna ay ciidi kari waayaan ma awoodna waa ognahay een, dhammaan qof waliba oo aanan haysanin ciid la-aan ah een, dadka agoonta oo dhan ma gaari karin laakiin waxaa ugu talagalnay ciddii aan gaari karin inaan gaarno haddii ilaah yiraahdo Een, dhalinyarada degmada kismaayo waxay usoo istaageen inay ciidsiiyaan dadka noocaas oo kaleeta aan haysan waxay ku ciidaan Een, waxaa annaga awood ma hayno laakiin waxaan haynaa tamar eh, energy iyo waxaan haynaa waqti dhaqaalihii xaggiinu jiraa Een, ganacsatada iyo qof waliba oo magaalada kismaayo jooga waxaan ku boorinaynaa inay nagala qayb qaataan barnaamijkan